weerarka wuxuu ahaa qaraxyo isxigay oo ka dhacay xerada beledoogle laba qarax ayay ahaayeen oo afaafkooda xerada ka dhacay sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka oo si weyn u maqlayay qaraxyada halkaasi ka dhacay sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen in qaraxyadaasi kadib ay maqlayeen rasaas xoogan oo aagaasi ka dhacday oo ugu yaraan ilaa hal saac socotay waxaa sidoo kale haatan la xaqiijinaya in haatan aysan wax rasaasa ka soconin xerada beledoogle oo haatan jawigu uu degan yahay waayah waxaad sheegtay inay dadku maqlayeen dhawaqa rasaasta oo aad tilmaantay ilaa saacad inay maqlayeen taa macnaheed ma waxa weeyaan gudahay u galeen kooxdii weerarka soo qaaday arrinkaa ma la xaqiijiyey see ma la hubaa lama xaqiijin in gudaha ay u galeen kooxda weerarka soo qaaday hase yeeshee qaraxyo ay afaafka hore ee beledoogle ay ku weerareen kadib rasaastaasi ay dadka deegaanka maqleen ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi ka dhacay xerada beledoogle
warar kala duwan baa ka soo baxaya weerarka dhicitaankiisa iyo in gudaha la galay iyo iyo weliba khasaarahaba ilaa hadda cid ka hadashay amaba war ka soo saartay amaba faahfaahin ka bixisay ma jirtaa maamulka gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiin ka tirsan oo aan la xiriiray way ka gaabsadeen inay ka hadlaan sidoo kale dowladda federaalka ilaa iyo hadda kama aysan hadlin weerarka ama qaraxyada ka dhacay maanta xerada beledoogle ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale saraakiisha maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna wax wara ka soo saarin weerarkan iyo qaraxyada maanta ka dhacay xerada beledoogle ee gobolka shabeellada hoose waan gartay xeradan haddaynu eegno tusaale ahaan oo kale mukhtaar waa meel nooceeya se maxay tahay sababta loo weeraray xeradan waa xero istaraatiiji oo fariisin weyn ay ku leeyihiin ciidamada maraykanka ciidamada amisom iyo ciidamada soomaalida ee danan loo yaqaano waxaana halkaasi fariisin xoogan ku leh saddexdaasi ciidan ayaa fariisin ku leh oo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira ciidamo fara badan oo soomaali ah oo halkaasi lagu tababarayay gaar ahaan ciidamada ka howlgelaya haatan gobolka shabeellada hoose ayaa u badan kuwa lagu tababaray xerada beledoogle iyadoo fariisin weynna ay ku leeyihiin ciidamada maraykanka halkaasi ay ku leeyihiin waxaa sidoo kale garoonka beledoogle uu yahay mid haatan ay kusoo degaan diyaarado iyo sidoo kale saanado loogu talagalay ciidamadaasi amisom kuwa maraykanka iyo kuwa trump ee tababarka halkaasi lagu siinayo waan gartay waa goob aada muhiima sa aad tilmaantay da dabcan intaas ciidamada kala duwanna ku sugan yihiin islamarkaana istraatiijiyaas aad carrabaabtay weerarkani ma markii ugu horreysayba mise waxaa jira weeraro hore oo hore uga dhacay goobta waa markii ugu horreysay kooxda shabaab ay weerar kusoo qaadaan xerada beledoogle oo gobolka shabeellada hoose dhacda iyadoo xeradaasina la aaminsan yahay in istraatiiji xoog leh inay u tahay ciidamada amisom kuwa maraykanka iyo kuwa soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray weeraro kadisa oo kooxda shabaab ay ku qaadayeen deegaano kala duwan oo koonfur galbeed ka tirsan oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada soomaalida ama ciidamada amisom laakiin marka la eego xerada beledoogle oo istraatiiji weyn ah waa markii ugu horreysay oo weerar noocan lagu qaaday haddii ay ahaan lahaayeen qaraxyo iyo haddii ay ahaan lahaayeen weerar toosa oo loogu talagalay in halkaasi lagu galaba